bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo aysan hamiin kasta kula dareersan raadiyo warsan markii la kureebo hamiinimada jamaada ee sabtiga hoydaasa hamiinimo arbaawo iyo khamiisa galaayta taariikhdan iyo keydanta kowga bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan ho ilaahay karaal nagada weliba ku mid aha madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku tacsiyey amuushadii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde barnaamijka ka dheegi doontaan madax kaleeta oo soomaaliya xilil ha ku qobdeen oo iyana ku tacsiyeeyeen saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan ho ilaahay karaalnagda wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale baylo oo shirjir ayd ku qobday magaalada muqdisho waana faahfaahin ku bi deymool ku cafiid dalka soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan saashaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone wasiirada caafimaadka iyo amniga maamul goboleedka puntland oo faahfaahin ku bi amarada dhinaga amniga iyo soo kaleeta ku horseedoga cudurka coronavirus oo ha ku bahi xukuumadda maamul goboleedka puntland saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hooy ilaahay karaalnagda baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo dowrada guddoomiya ku-xigeena qodobadaas iyo walaagi barnaamijkan haniisaid inti kuguda jirnayaal hasiin gudbii doonaano maxamed cabdiraxmaan cabduliya intasin kula dareersi ay dhinacsana waliba gacan weyn ku jeysadahaye cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaata ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan geega oo laka madalsanaayay doorashada guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya kulanka doorashada xaadirtay tiradiio hayti sagaali iyo saddex mudane iyo weliba iyo dooradanga guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed oo ka tartamaya mudanayaalka shale cali siciid fiqiyo maxamed cabdiraxmaan nuur iyo weliba siyeetiyo saddex cod ku guuleysaday cali siciid fiqi sidoo kaleeto weliba ku-xigeenka koowaad baarlamaanka ka tartamay mudane maxamed nuur maxamed macalin iyo aamine isaaq iyo oona xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ku guuleysaday maxamed nuur maxamed macalin saasaato weliba guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya tartamaasay shaleediye shamse maxamed ooiyo baarlamaanka koonfur galbeed si gacantaag iyon ka codeeyeen natiijada doorashadii geega kudhiida magaalada baydhabo weliba ka dhawaaqay guddoomiyaha kumeelgaarka hay baarlamaanka koonfur galbeed mudane xasan cabdinuur aadan aalbaro
musharaxiintii guddoomiyaha baarlamaanka ee labaad ee koonfur galbeed u tartamayay doorashadoodii wareegii koowaad ayaa noo dhammaaday natiijadii aan sheegaynaa natiijadii aan sheegaynaa wariyaalka idinka idinkoo raallia wax yar warka noo yareey kow tirada odayeysay ee baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed wuxuu ahaa kooranka sagaashan iyo law noogu furmay hal xildhabaana kusoo darsaday sagaashan iyo saddex waay sagaashan iyo saddex xildhabaan ayaa odaysay sagaashan iyo saddexdii sideed od waa hallaabeen oo sidii loogu talagelay looma alaabeen inta kale xildhibaan maxamed cabdiraxiim nuur wuxuu helay laba od xildhibaan doctor cali saciid foge wuxuu helay siddeetan iyo saddex od sidaas darteed waxyar waxyar waxyar sidaas darteed barlamaan barlamaanka barlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya guddoonkiisa guddoomiyaha baarlamaanka waxaa ku guulaystay doctor ali xildhibaan doctor ali saciid foge ayaa ku guulaystay guddoomiyaha rasmiga laga bilaabo maanta isiga ah oo halaaway malaha zero waayo gabadha xildhibaanada aamano istaar maxamed waxay heshay sideed cod xildhibaan maxamed maxamed maxamed ahmed maxamed macalin maxamed magac waa isdamarin amalena maxamed macalin maxamed wuxuu helay sideetan iyo afar cod sidaas darteed codkii sidaas darteed codkii waxaa ku guulaystay waxaa soo qortayna akrinayaan intuu hawarna akrinayo ma sidaas darteed waxaa ku guulaystay xildhibaan maxamed macalanuur ayaa ku guulaystay gudoomiye ku-hogeen koowaad ee baarlamaanka ee koonfur galbeed soomaaliya aada u mahadsantiin number two alkaamu ahaa codka wax diiday male waxa ka aamusayna malaha inta ogolaatay baarlamaanka saaka koorankiisu waa ahaa sagaashan iyo saddex hal qof baa hoogana u jirtay hadda go-aanada aaday sagaashan iyo labaa noo joogta sagaashan iyo labadiiba gabadh xildhibaanada usoo tartantay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed kulligoodu waa ogolaadeen waa odeyn sidaas darteed guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaa weeye shamse maxamed jirow aada u mahadsantii
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaa'ib leh faraashka beedka suuradiis fadhiga jiif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakiin furi fadhaarbaada jiif faata elambogi ankakoy fursa fanejar foolka dhigoy adii faytaaki jarte ku fariya arda oo unku adeeg fadhiya jiif isweydaan fursa fanejar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenawinin hayna gudaasha walakiin kasuubiye kumnaantii fadhaarbaad kiifadaasa fartaaka dooroyle ee kumbad fadhe i usa oo haaf e oomba oombayin hayna orjinaale adkaysi laho aabaga galayang oo weliba halsana damaanad alle ka siyaw yakinka diyaaree fursa fanejar dhiniga kale alaabta jiifka usiina saasila tooba oo weliba suurudyo ee nolanka haayo korna aritilindhaka fadhaarbeedka i jiifka fursa fanejar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weeli alaabtaba ajaa'ib leh sadishay iyo lamashey intabakinka diyaaru fursa fanejar itaaliyaan iyo jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba mayka jeedo koy arag alaabta i jiifka lakinka diyaariyi fursa fanejar may kaloo kinka diyaar aha qabiiro takasus dheer an le farsamada suubiyowka fadhaarbeedka iyoonay jiifafka shalduban waa daadsheenghaynee jaamacadaan ku baheen sannaado suubiyowka fadhaarbeedka i jiifka farxad iyo fahmo faalle an dhammaadana koy arag ariitilindhaka fadhiga i jiifka ee fursa fanejar may kaloo lakinka suubiyay kuraas marki ad aragda koyka fadhowleedka galaasohaani kumisaariyaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalo hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo an gaarka ee orooskii oroosada
qayboga hor barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo ku guda jirna ilaahig naxariisa weliba dalkaas talyaaniga ka dhimaday safiirka soomaaliya dalka talyaaniga fadhiyey waana horaan haye ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka ilaahig naxariisa mudane nuur xasan xuseen nuur cadde madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ku taasiyey dhimashada ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde saasaato weliba tacsiye diray madaxweynihii dowladii kumeel gaarka sheekh shariif sheekh axmed oo nuurcaddo ilaahig naxariisa ra-iisul wasaare ku haay sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore cali maxamed geedi iyo sinsaas haato weliba ustaacsi ku diray dhimashada nuur xasan xuseen nuur cadde ee ka amuuday dalkaasiti talyaaniga usoonan amuuday cudurkan adduunyada saameeyay ee coronavirus waana mas-uuliyiinta oo tacsiye ku diray inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qof walba waktuu leeyahay halkan waxaan uga tacsiyanayaa allah ha u naxariisto ra-iisul wasaarihii hore nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku geeriyooday maanta cisbitaal ku yaala dalka ingiriiska ilaahay waxaan uga baryanaa inuu jannadiisii iyo naxariis siiyo eheladiisii qaraabadiisii ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaana inuu samri iyo iimaan u ka siiyo ra-iisul wasaare nuur cadde wuxuu ahaa ahliyey soo qabtay xilal kala duwan waxaan lagu xasuustaa inuu ahaa ra-iisul wasaare taariikhda ku galay tanaasul بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى الله نحرست ولالك نور حسن حسين رئيس وزاري هر دولة توفجيغا وكبير يوذي ساكي دلك إنجريسكا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديننا نحرستيس إنه قليو jannadii firdowsana oo geeyo qabrigiisa ilaahay u waasiciyo annagana gadaashiisa ilaahayna fidnaynin ahalkiisa iyo qaraabadiisana ilaahay oo mataqaanaa barakeeyo waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo marka ugu horreysa ahalkiisii iyo qaraabadiisii saaxiibadiisii iyo ummadda soomaaliya dhammaan anoo ku hadlaya magacayga magaca qoyskayga iyo magaca madasha xisbiyada qaran waa meel loo wada socdo waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala naxariista janno ha siiyo runtii ra-iisul wasaaraha aniga waxaan ka soo wada shaqaynay arrintii dib u heshiisiinta oo ka dhacday dalka jabuuti runtii waxau ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan nabadda aada u jecel runtii maskaxdiisuna aaday u ballaaran tahay go-aankii wanaagsanaya oo ka qaatay arrimaha dib u heshiisiintana ay keeneen in lagu guulaysto inay noqoto dib u heshiisiintaas mid mara dhasha maantana runtii qayb weynka ah dowladnimada maanta la haysto marka ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro dabcan xilaalka uu soo qabtay waa kala duwanayeen waxaan u malaynaa waxuu kasoo bilaabay wardiya faransa kadibna booliska kadibna maxaan ku idhaahdaa bisha cas ee soomaaliya marka xilaalkaas kala duwan uu soo qabta runtii ammaan waxaan ahayn anigu kolley kuma maqlin intii dowladda t f g aan joogana wada shaqaynay waxuuna ahay safiirkeenii dalka talyaaniga iyo islamarkaasna euda wax uu soo qabta dalkan shaqo wanaagsan marka waxaan rajaynaynaa in uu noqdo tilmaan iyo runtii xasuus wanaagsan oo qaranka soomaaliyed ay mar walba xasuustaan mar kale waa u tacsiyeynayna ahalkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa wax yar inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto cudurkan hadda socda oo coronavirus dad badan oo soomaaliya uu ku dilay dalalka reer yurub gaar ahaan marka waxayna u muuqataa in dadka soomaalidu aysan u hogaansamin awaamiirta iyo talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo marka waxaan codsanayaa dadka soomaaliya talooyinka caafimaad inay u dhaganuglaadaan waana wax diintu nafarayso cudurkan wuxuu la mid yahay cudurka daacuunka ayuu la mid yahay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu furay dadka muslimiinta ah haddii cudurkaasu dilaaco qof walba meesha uu joogo inuu joogo qof cusub uusan soo gelin qof joogana meesha inuusan ka bixin marka dad badan oo dhahayaan arka ilaahay hala tala saarto marka waxaa jira waxa layidhaha tawakul iyo tawaakul tawakulka waxa waaye in aad la timaado wixii ilaahay ku faray oo dadaal ah tawaakulkana waxa waaye inaadan la imaanin marka dadka soomaalida qaarkood waxay dadka ugu yeeraan waa tawaakul diintuna ma ogola haloo hogaansamo awaamirta caafimaadka ee idin siinayaan dadka caafimaadka ku takhasusay aad iyo aad umahadsantihiin waxaan rajaynaa waxaan ka baryaa ilaahay subxaana watacaala cudurkan inuu ka qaado dadka soomaaliyeed dhammaan guud ahaanna adduunka oo dhan aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا وهمالي أربعة kowda bisha abriil sanadka labada kun iyo labaatan waxaa ummadda soomaaliya soo wajahday geeri naxdin leh oo ka dhacday magaalada london cariga ingiriiska kadib markii uu saaka waaberigii geeriyooday allah u naxariistay ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cadde oo ku ku bukay waayahan dambaba magaalada london waa geeri naxdin leh waa geeri runtii taabatay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen kama dhiman oo kaliya xaaska iyo caruurta iyo qoyska iyo ehelada ee wuxuu ka dhintay ummadda soomaaliyeed guud ahaanba waxaan leenahay jannada allah ka waraabiyo marxuumka samar iyo iimaanna allah ka siiyo faamliga ay ugu horeeyaan xaaska iyo caruurta ehelada qaraabada asxaabta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo uu xilal kala duwan usoo qabtay qaranka soomaaliyeed oo ugu dambeeyey xilkii ra-iisul wasaaraha ee uu hayay bishii november labadi kun iyo toddobadii ilaa bishii january labadi kun iyo sagaal ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen wax badan bay ku xusuusan doontaa ummadda soomaaliyeed taasidaanu waxay ku socotaa marxuumka iyo dhammaan mas-uuliyiinta ama shacbiga soomaaliyeed ee ku geeriyooday habab kala duwan haba ugu dambeeyaano kuwa ku geeriyooday cudurkan dilaaga ah ee caalamka oo dhan jahawareeriye ee coronavirus dhibaatadaas iyada ah waa mid adduunka aan la wadaagno laakiin xanuunka geeridaasi leedahay waxay u gaar tahay ummadda soomaaliyeed nuur xasan xuseen taariikh iyo sumcad iyo sharaf ayuu ku lahaa ummadda soomaaliyeed dhexdeeda markuu da-da yaray wuxuu kasoo bilaabay ciidamadii la odhan jiray waardiya finansa ayuu shaqo ka bilaabay waxaa ku xigay inuu ciidanka booliiska soomaaliyeed ku wareegay darajo sarena ka gaaray kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeedna uu ka baxay xilal kala duwanna uu kasoo qabtay dowladdii dowladihii kala dambeeyey ilaa dowladdii militariga aheed ee soomaaliyeed markii qaranka soomaaliyeed burburayna wuxuu shaqo ka bilaabay hay-adaha samafalka isagoo muddo dheer ka ahaa xogeyo guud ururka bisha cas ee soomaaliyeed ugu dambeyntiina waxgalkiisii ama adeegii bulshada soomaaliyed ee qaranka soomaaliyeed uu haya wuxuu ku gebagabeeyey inuu dalka ka noqdo ra-iisul wasaare horseeday arrimo aada iyo aada u fara badan oo ay ka mid tahay dib u heshiisiintii uu ku guuleystay sanadkii labada kun iyo sideed iyo akhirkiisa mar kale ayaan leenahay jannadii allah ka waraabiyo samar iyo iimaanna allaha naga wada siiyo waa la qaybsanaynaa faamliga xanuunka iyo murugada ay leedahay tacsiin noocaan oo kale ah waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaare qaran ahaan inuu mudnaa ama mudan yahay habmaamus uu leeyahay mas-uul qaran ee gaaray darajada ra-iisul wasaare ama madaxweyne sidii caadaduba noo ahaan jirtay oo loo habmaamusi jiray habmaamuska qarannimada iyo shacbiga soomaaliyeed uu ku leeyahay magacooda waxaan u daynaynaa dowladda maanta talada haysa oo habraac horena jiro oo sharci ah sida loo habmaamuso madaxda qaranku markay geeriyoodaan iyadoo la ogyahay in adduunyadan laga wada tegayo aakhiro noo wada dambayso xurmada uu qaranka ku leeyahay xurmada uu shacabka soomaaliyeed ku leeyahay waxaan aaminsanahay madaxda dalka maanta ka talaysa inay siin doonto sidii horeba loo siin jiro kuwii ka horreeyey kuwa ka dambay doonana haddii alleedna loo siin doono ilahay idankiisa intaas ayaan ku gabagabeynayaa samar iyo imaada naga wada siiyo inta ku dadaashay ee sakaraadkiisii iyo tabantaabadiisii ee u badneedna ilaahay ajarka ka siiyo waalid buu u ahaa walaal buu u ahaa ehel buu u ahaa mas-uul qaran buu u ahaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu
بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال farneejar arwada alaabgeliyowga hafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waana istareyha arwidi liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareegwayka oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alla aamin mudoo hanku adeeg alaab orjinaal e isjiida lahasaaray afar meelodaha ku jabti liin eraana ilbay dhowlaylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin generaal farneejar ooyi olmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidhul huba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku edeegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qaybasha dhex ayaa isla deerni wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle oo shirjarayd ka gobaday magaalada muqdisho iyo weliba uuse ku sheekayay kulan xalaytoy videosu kulweeldhadi dalalka kabahoowen baariis kalaab oo deenkalahay dalka soomaaliya deentas oo deyrasi hal dhibic afar bilyan oo dollar walina wasiirka uuse sheegay in dalalkaasitoy iyo iskarxeen in soomaaliya lan cafi deemugahaasitoy iyo ka wada lahaayeen oo cadadi ahayti hal dhibic afar bilyan wasiirka oo xafiisya shirjarayd koog obadi iyo weliba hadalladiis ku mid tahay وهجعل بسم الله الرحمن الرحيم آه، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، waxaan halkan ka salaamayaa آه، dadweynaha soomaaliyeed ee halkan naga daawanaya maanta oo ay tahay bisha kowdeedii maalin arbacaa bishii afraad kowdeedii laba kun iyo labaatanka waxaa maanta aan doonayaa inaan uga waramo آه، wixii ka soo baxay shirkii xalay aan la lahayn ee dowladaha ku bahoobay paris club oo aan iska wareysanaynay deyntii cafinteedii waxaan dadka soomaaliyeed u sheegayaa inaan wada hadallo wanaaggaa ku jira ya in wax walba halkay joogaan loogu tagana wanaaggaa ku jira marba waxaa socda in laydin soo ogeysiiyo si daacada laydin soo ogeysiiyana wanaag iyo afgaradkaa ku jira sidaa daraaddeed haddaan ku noqon noqonay arrinta decafinta waxaan uga jeednaa waxa weeye waxyaalo badan oo ay deyntan inaga hor joogtay baa aan doonaynaa inaan meel isla dhigno oo aan isla fahmno deynta laynagu leeyahay in laynaga dhaafo waa shaqo aan iskugu tagnay gedigi gedigan aan iskugu tagnay ganacsatada dadka soomaaliyeed ee suuqa jooga dowladda baarlamaanka cid waliba ay qeybtooda ka qaadatay wey waxaa go-aansanay gidigeen haddaan tahay dalka soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qeyb qaadano waxaa ka dhacaya wanaagiisa ka qeyb qaadano oo aan in badan meel gooniya kaga xidhnayn inaan ka qeyb qaadano oon dadka ka mid noqono oo caruuraheennu iskuulla tagaan oo beeraheenna qodanno oo warshadaheenni soo celinno oo fatahaadaha iska joojinno oon wax ku fillaanno ayaan ku talagallay talagalkaas aanan ku shaqaynayna alla nagu ogyahay ya wax kale oo ceeboo meeshaa ku jira oo laga dooni karaana ma ay jirto waxaan idin sheegay dhowr jeer deymaa laynagu leeyahay deymaana waan idin kala qaadqaaday inaan xoog ugu noqnoqdo mar walba ma ma rabo oo looma baahno qeybta qolooyinkii ugu horreeyey waan idin sheegay saddexda institutione ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ayna soo gaadhayaan dhawaanayna soo gaadhayaan waxa weeyaan baanka afrika ee horumarka baanka adduunka ee hay-adda lacagta adduunka saddexda institutione ugu waaweyn waa saddexdaa weyn saddexdaas inaan deymahoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay imika bishii labaad bishii labaad toddobiyo labaatankeedii weel baanka deyntiisa inaan meel isla dhignay oo la cafiyey inteedii badnayd in la cafiyey african development banka bishan iminkayna dhaaftay ee shalay koob iyo soddonka ahayd labadeedii inaan ivory coast tegay abijaan oo aan la soo seexday isagana meel baan isaga dhignay i m f qolada la yidhaahdo hay-adda lacagta adduunka bishan shan iyo labaatankeedii waa tii gabadhii kristalina halkan idi inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deynta soomaaliya waa laga cafiyey saddexdaa institution laysku geeyey waxay naga dhaafeen sideed boqol iyo saddex iyo labaatan milyan sideed boqol saddex iyo labaatan milyan ayay naga dhaafeen hadalkaa madmadow baa ku jira madmadow kuma jiro intaasay naga dhaafeen sagaal boqol iyo toddoba iyo labaatanna way nagu lahayen marka adigu calculationkaaga samaysa soomaaliya waxaa laynaga dhaafay lacag xajmigeedu aada u badan yahay qolooyinkaasi naga dhaafay arrinta labaad ee ay tahay inaan isla garana waxa weeye dadka lacagaha dadka dowladaha siiya waa saddexdooda weeye dowladuhu halkaasay inta badan soo mariyaan wax yar yaroo bilateral la yidhahda waa jirayaan dowladaha waaweyn particularly laakiin lacagaha intooda badan dalalka hore loogu mariyo ee investmentka la geliyo maalgashiga la geliyo saddexdaa wad saddexdaa institution baa lasoo mariya saddexdoodiiba maanta inay noo furan yihiin waxa loo dabaaldego wey ya saddexdiiba maanta inay noo furan yihiin in loo dabaaldego wey shalay laba maalmood horteed xanuunkan dhibaatada wata ee inoo yimi dhibaato badan buu soomaaliya u keenaya dal xoog lama ihin iskama celin karno diyaar ma ihin quuta daruurigeennii baan ayaan la racaftoomayna marka waxaan u qornay world banka lacagaha ku bixi doona inaan iska caabino waxan iyo lacagaha kabka ah ee loo baahan yahay ee looga baahan yahay in lagu kabo dakhliga hoosu dhacay lagu kabo shan boqol iyo siddeetan milyan ayaan weydiisanay world banka may may dhici karteen haddii diin laynagu leeyahay may dhici karteen shalay islamic development banka halkan interview baan kula jirnay teleconference maxaan idinla qabanaa bay lahaayeen waan idinkala qabanaa xanuunadan iyo waxan haddii aynaan deyntaa aanay aynaan meel isla saarin maynaan ka wada hadaleen maynaan ka wada hadaleen wanaaggu markaa wuxuu ku jiraa inaan wax walba dhinaca wanaagsan ee dhabta ah ka eegno oo aan siyaasada iyo waxyaa kale halkan siyaasadi ma taalo inaan la soo gelin ayaan dadka soomaaliyeed aan ka baraya shalay aan ku noqdo marka shalay labadii marka laga bilaabo ilaa xalay kowdii aroornimo cobteraan fadhiday meeshan meeshan telefishinka ayaan fadhiday video conference intaasoo wadan ayaa isugu yimi waa markii ugu horeysay ee qoladaa baris calb la yidhaahdaa ya ay ay sameeyeen teleconference noocan oo kalea video conference lagaga hadlayo dowlad sidan oo kale ah oo intaasoo lacaga laguleyn deynta laga daayo ya wax aada iyo aada iyo aada loogu farxo runtii weeyaan wax aada loogu farxo runtii weeyaan waxaa halkan aan ku hayaa markaa wixii xalay ka soo baxay arrintaas oo laba arrimooda midi waxa weeye kowdii habeennimo wixii ka soo baxay minuteska waxa la yidhahdo ya ama soo koobka wixii ka soo baxay oo halkan ku yaala waxa waa la wada seexay waka nin qof walba meeshaa yimidba wuu seexay ya qof walba meeshaa yimidba wuu seexay saaad u arkaysaan ya marka internetkana waa waa ku jirtaa waxaan doonayaa inaan idin akriyo cidda ka soo qayb gashay wadanada ka soo qayb galay xalay waxa weeye waa waxaa ka mid a belgium denmark france germany italy japan the netherlands norway the russian federation spain the united states the united kingdom and the united states intaas oo ku bohoobay paris club ayaa ka soo qayb galay waxaa kaloo ka soo qayb galay dowlado kale oo danaynaya arrimaha soomaalida ee oo yimid dhegaysanayey wax ku qaadanayey qaar lacag inagu leeyihiin qaar ana waxba inagu lahayn laakiin iska yimidoo danaha soomaaliya danaynaya oo in wax lala qabto iyaguna kolba dadka dhigta wax ugu qabanayo ee dadka soomaaliyeed waxa laga dhaafo waxaa ka mid a waxaa ka mid ahaa brazil canada finland korea south korea dadis kuwait the south saudi arabia sweden switzerland and the united arab emirates waxaa kaloo ka soo qayb galay of course hay-adda lacagta adduunka banka adduunka african development bank iyo united nationska oo ontad ay matalaysay marka yacni qof walee meeshiisuu ka soo galay qof waloo meesha ka hadla waa markii ugu horreysay baa la yidhi xalay ee dal lacag lagu leeyahay innagu kii lix iyo soddonaad baan nahay toddobiyo soddonaad baan nahay runtii shan iyo soddon ay soomaaliyihiin markii ugu horreysay weeye ee horta tele fed conference la qabto oo de waxa waxa jideeyey waxaan in haystaa jideeyey laakiin maxaa ka importansantaa waa markii ugu horreysay su-aal la weydiin dowladda aan su-aal la weydiin ee la isla gartay ee intii hadashay markaa intii hadashay meesha waxay dhahaan soomaalidu shaqo wanaagsan bay soo qabatay waa support garaynayna videoga waa la dhegeysan karaa ya su-aal keliya oo ku saabsan soomaalida maxaa waxaa loo sameeyey maxaa loo sameyn waayey meesha may soo gelin waxaa weeye soomaaliyay wax wanaagsan ba qabateen sida ugu eh, muxuu haynaa ugu eh, ugu wanaagsan ayaana wax idinla qabanayna na waxaan doonayaa inaan idinka warramo lacagaha laynagu leeyahay dhowr jeerna waan idinka warramay hadda kadib horta waan dhammaynaynaa deyntan deyn cafintan waan dhammaynayna dhaqaalihiinaan ku jiirsanayna hadda kadib halkan hadda kadib waxaan ka wada hadli doonaa dhaqaalaheenna iyo beeraheennaan ka hadli doonaa sidii warshayaheena loo soo celin lahaa baan ka hadli doonaa sidii muuskeenna loo dhoofi lahaa baan ka wada hadli doonaa sidii beeraha loo qodin lahaa sidii bacaadka loo joojin lahaa sidii ceelasha loo dhooba qaadi lahaa ayaan hadda kadib ka hadli doonaa laakiin tanaa in in hortaagnayn birtaa weyne inagu inagu bishlan ayay ahayd tii waa la iska duwa waa la leexiyey now waxaan doonayaa idin sheego do- do- deymanka laynagu leeyahay waa kala nooc nooc dowladuhu dowlad waliba qaanuunkeeday leedahay siday u dhaaftay leedahay siday u dhaaftay leedahay waa intaasoo dowladoo ila waa kala sharci kala sharci waxaa kaloo weheliya institutionskuna waa kala sharci ya waxaa kaloo jira loonka lafteeda e, deynta aad saxeexatay oo intaasoo deyna mid walba wax specific aad saxeexday marka inta lasoo qaadiyo la duuduubon lama gubayo mid walba sharciga sharciba mid walba lagu- mid walba lagu dhaafaya haddaan idinka warramo dowladda denmark sh- waxay nagu leedahay shan deymood baa jira oo kala nooca kala gooniya dowladda france waa sagaaliyo toban deymood deymood oo kala gooniya oo kala shuruuda oo kala duduwan ayay leeyihiin dowladda talyaanigu sideed iyo toban dowladda jaban saddex bay leeyihiin dowladda spain laba dowladda united kingdom waxay leedahay afar united states of america waxaa koob iyo soddon ayay leedahay sidaasay u kala wada duwan yihiin ruushka sideed iyo toban marka intaa markaad isku geyso oo mid walba aad kontaraageedii agreementkeeda saxeexday duuduub meel lama dhigi karo ciddii taa u malaynaysahayna maad fahmin runta ilaahay baa jecel ciddii inta la duuduuba saalaydha meel baa lagu tuurayaa dee maad fahmin adeer haddaanad fahmin annagana soo weydi annaga ku fahamsiina ya dalkan deymaha waa laga daynaya waana laga daayay wax kale ha ka dooni adeer wax kale ha ka dooni ilaahay baa kugu dhaariyey marka deyntii markaa waxaa jira markaa waxay global ahaan iyagoo isla gartaan markay isku yimaadaan ay yidhaahdaan minimum caawa intaasaan dhaafaynaa ay yidhahdaan ya ayaa meesha ku jirta waxaa kaloo ku jirta intaa inta soo hadha inaad wadan wadan ugu tagto oo aad dabeetana wadan wadan discussionkeeda la gasho adduunkaa sidaas ah ya adduunkaa sidaas ah marka xalay waxaa laynaga dhaafay bilyan iyo afar boqol oo milyan baa laynaga dhaafay xalay ya one billion four hundred million dollars yaa laynaga dhaafay shalay laynagu lahaa maanta laynagu lahay halkanay ku qoran tahay kobtaasay ku qoran tahay press releasekiina waa kaas oo isaguna meel walba waa yaallaa billion iyo afar boqol oo milyan ayaa laynaga inta soo hadhay wadan wadan baa loogu tegayaa waana wada jidaysan oo la socdo oo la marayo intaasoo wada soo mareen wax inaga gaari nooma inagu wadanada ugu wanaagsan ayaan ku jirnaa maxaase very important inaad fahamtaa deymihii oo dhan halkana lasla- lasla- layska dhigay marba mid baa lasoo qaadanaya waa lasla arkaya waa la dhaafaya marba mid baa la dhaa inna waaba la dhaafay ma garata laakiin waxa ay muhimmadu tahay waxa weeye maanta deeqdihii adduunka waa inoo furan yihiin waa inoo furan yihiin barnaamijkeena aan wadayna national development Ba- planka waxa ku yaala ayaa la fangaraynaya la finance garaynaya aynu taa isla fahamno horena aanu soconno horena aanu soconno Ee, marka halkaa waxaa ku yaala waxa weeye wixii halay waa press release weeye halkan kale waxaa ku yaala waa minutes weeye wixii kasoo baxay intaba xalay la isla gartay bilyan afar boqoloo milyan dhowr jeer baan ku celinayaa laynaga dhaa inta kale gooni gooni maxaa kaloo aan doonaya inaan ku daro nasiib wanaag waxaa ahayd xalay in saddex wadan oo aad iyo aad inaga muhiim inoogu ah ay ka soo qayb galeen wadanada carabta sacuudiga imaaraadka iyo kuwait inay ka soo qayb galaan shirka nasiib wanaag bay hayd bay ka soo qayb galeen baaris kalab kuma jiraan ya oo dee iyagu carabta markaad isku geyso sagaal milyan iyo konton bay nagu leeyihin sagaal sagaal boqol iyo konton milyan ya ayay nagu leeyihin markaad labada isku geyso iyaga carabaha markaad isku geyso iyo institutionska ay leeyihiin arab fund for economic social development arab monetary fund iyo islamic development bank markaad isku geyso gebigood billion in yar labay nagu leeyihin billion in yar la weli waxba laga dhaafin eg iyagu way noo hadheen eg ifis baan soo dhamaynay paris kaleba maxaa la dhamaynay nidaamka carabtaan ugelayna ayaa dadka la halmaala ya ayaan iyagana ugelayna iyagana waxaan doonaynaa inay naga dhaafaan sidaa sidaa paris kaleba oo kale minimum in intaa dhaafaan horta inta kalena item item loo galo it is not complicated wax dhibaato oo weyn oo la fahmi waayo ma aha dee qof uun isagu isdhega maraya mooyaane qof isdhega maraya mooyaane wax la fahmi kari waayo maaha saddex group baa wax inagu leh qaar waan soo marnay meel baan wax isla dhignay intii hadhayna waan waan waan ku daba jirnaa ya qaarna weli maynaa bilaa na sacuudi arabia maxaa important ka dhigay waxa weeye kuwait iyo sacuudi arabia iyo iyo imaaraadka markaad isku geyso afar boqol iyo saddex iyo lixdan milyan bay nagu leeyihin saddexdaa markaad isku geyso universityiskooda xalay waxaa iyaguna ballan qaadeen tabtaa paris kalaba inay samaynayaan laakiin daynanu tagna wayaan la soo hadan weliba iyagoo kasii wanaagsanaadeenoo intaba mar keliya ayay dhaafi karaan waa dowlada dowladaha iskale maanta taw mar keliya ayay dhaafi karaan iyaguna sidaas ayaa ayaan ugu soconnaa waxaa jira saddex kale oo institution carabtoona wale kuwa idiin sheegay midna kuwait baa leh midna sacuudigaa leh midna imaaraadkaa leh laakiin kuwa waxaa carabtoona wada leh hela jira arab monitor fundka abu dhabi ku yaala arab fund for economic and social development oo ku yaala meesha dhexdeeda kuwait iyo islamic bank oo jidda ku yaala intaa markaad isku geysa iyaguna waa afar boqol iyo afar iyo siddeetan milyan ayay nagu leeyihin iyagana in carabta kala dhiirgareen oo tallaabada berriya sahan damiyadka ku xigta la qaadayo ayay tahay ya ayay iyad ayay iyaduna tahay oo iyaguna waa wax meesha noo marka waxaa wanaagsan in la xuso in xalay ka soo qayb galeen sacuudiga iyo kuwait iyo imaaraadku saddexduuna yidhaahdeen aad baan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno sidaad yeeshana waan yeelinaa bay yidhahdeen markaa berrito haddii ilaha idhaa ayaan ayaan ayaan la gelaynaa muxuuha discussion la gelaynaa marka waxaan kusoo gabagabaynayaa waxa weeye deyntii waa laynaga dhaafay inteedii badneed waa inta kalena waa lagu daba jiraa item item bay noqonaysaa sidaan idinku sheegi weeyaan deyn waloo aan saaxnaba qaanuun bay leeyihiin daba socda matalan xalayta waxaa aad noo daahiyey aad noo daahiyey dadka soomaalida wax walba inay ogaadaan sooma aad waxaa noo daahiyey lacagaha ruushku inagu leeyahay lacagaha ruushku inagu leeyahay laba u qaybsamaan qayb project caadiya ah oo herbig arrinta nidaamkaa galay iyo qayb gooniya oo iyagu damacsanaayeen in gooni ahaan aanu xalillo markaa shalay iyo doraadeedkii ka horreysay waxaan ku mashquulsanayn habkii aanu xalili lahay inaan isla garanno inay inay naga dhaafaan ma naga dhaafin maaha inaan isla saxeixno warqad odhanaysa ruushka iyo soomaalidu waxay isla garteen lacagaha nooca iyo noocaasa inay gooni u xalilaan oo xalilaadiibaa waxay noqotay inaan isku diidno figariska meesha ku yaalla annagu numbarkaan haysano iyo ruushku numbarku waa istaa kala duwanaaday annaguna number anaan hubin ma saxiixi karno ya oo dembi ma geli karno maarata marka xalay waxay qaadatay wakti dheer waxaana ruushku yahay qaybbuu ka yahay baris kalabka oo hadday minuteskaa saxiixi waayaan lama saxiixi karo waa qaanuun ka dhexeeya wey ruushkina waxay yidhahdeen ilaa soomaalida tan kale aan ku heshiino ma saxiixino taasa horta xalay oo dhan lagu jiray discussionkeeda iyo wadahadalkeeda waan saxeexanay waan kala sa waxaan ku heshiinay inaan heshiis ku nahay inaan nambarada isku diidannahay laakiin aan aan ogolaanay inaan arrintaa ka fargalno oo dabeetana ka wada hadalno iyadoo ay nagu dhex jirayaan hay-adda lacagta adduunka iyo paris club secretariat ay nagula jirayaan taasina wakti dheer bay qaadato wax waliba waa legalistic weeyaan arrima waa legal issues way iskama uun waxaa doonta iskama saxiixi karti waxaa doontana ma tuuri karti marka waxaan aada ugu farxsanaya markaa xalay waxaa meesha ka soo baxay waa taariikhi ya waa taariikhi masiiriya oo aada iyo aada iyo aad dalkan wax ugu taray wey maanta waxaan ka mid nahay i f i skaan ka mid nahay aidan ka mid nahay african development fundkan ka mid nahay mayga qolada la yidhaahdo mxuuha waxaan ka mid nahay inaan inshuur garaysa businesska markay imanayaan lacagaa la soo gelinaya inshuranska u samaysa ayaan qayb kana iyaguna shalay bay sheegeen inaad aragtay mooyaane media ku aragtay mayga shalayta waxay soo saareen soomaaliya inay tahay wadankii boqol iyo labiyo sideetanaad ee soo gala inay tahay i f c baan ka ayaan ka mid nahay oo maanta diyaar u ah inay businesseska soomaalida la dhisaan ya mashaariicdeena la dhisaan oo ka qayb galaan ayaan qayb ka nahay marka reali wax loo dabaaldego ayaan maanta joognaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa soomaaliya ha noolaato asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سحاب كونستراكشن كمباني
كان بدل لنكي كهم يا يسو جاي كمباني الاسم كامل يا أجاب شيء قربضة الله تي اوغاو ما يوالي سحاب كونستراكشن كمبانيا حدي إيكول كرايلتي الباودي يعني كوي كور مجرد ريد مايلو كوي كمبر قلب اسمه كواي كان نمان عينات كامل يا كل شو كر إلا تلهمبوي كيد ولي كجري حد ولي هكرري سحاب كونستراكشن كمباني اسقف قلب اسمه كوي أرجوها كامل ويالي سحاب كونستراكشن كمباني مربه هو كسكاشن إن الدار تكسيسة كمباني اسمه مهراسو كميالك اللي ساو سحاب كونستراكشن كمباني قلب اسقواكو كان دي كان قوي كبكان كالو كدورنو كل شو عصري اه كبوي أو كوسي كدساي دارتا oo ku iilba qalab dhisma قيمة شرقيس اه kambanigii laha siintubiya سحاب كونستراكشن كمباني keed laha bandhiki كر إلا سو kambani lahan buuyiyo سحاب كونستراكشن كمباني talow mayka keedsinoo bulshada lahan kafaa'ideey dhammaan qalabka dhismada birshahoodna siin kormaroona may ku mid aha baryimitiibe baalween badhaanteo shishal duwan laamyeerisaas haatow eh dhadhariga gaabale shamiindo shibka kafaydhahoo akisbayr aan hayna iskab wali alwaax bisheegaday sida tawla meesmuraali isteele tawla dish tubooyinka biyo qalabka lan isticmaala musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigilyowka safiita nooc walba leh safiita caadiyo neetan sharaxleyte kumastaato duwe iyo ne unoba mutleel midabshoo shal dubano meerina kadhajoon
qodobkani dambooye wasiirada wasaaradda caafimaadka iyo amniga dowlad goboleedka puntland iyo weliba iyo faahfaahin kubdiyanga amarada ha ku baxeen xukuumadda dowlad goboleedka puntland ee ka eedan dhinaca amniga iyo ka horseedoga cudurka coronavirus welina wasiiradiyo sheegan in bulshada maamul goboleedka puntland lanka baahaya inayo fuliyaan amarada ha ku saareen xukuumadda maamul goboleedka puntland waxaan halkan ka soo jeedinayaa warbixinta maalinlaha ah ee guddiga ka hortagga covid nteen ee dowladda puntland guddiga amniga wacyigelinta iyo kahortagga covid nteen wuxuu sameeyey guddi hoosaadyo saddex ah oo kale ah guddiga wacyigelinta iyo diyaargarowga guddiga maaliyadda iyo arrimaha maciishadda iyo guddiga amniga guddigu wuxuu xaqiijinayaa in ilaa iyo hadda aanay jirin qof laga helay puntland caabuqa covid nteen hase ahaatee waxaa jira shakhsiyaad looga shakiyey tiradooduna dhan tahay shan qof oo ku jira goobaha karantiinka natiijada baaritaanadoodana dhowaan ayaa lagu dhawaaqi doonaa haddii ilahayd sida ugu dhaqsaha badan ay noo soo gaadhaan guddiga wacyigelintu waxay maanta la wareegeen toban qof oo laba ka mid ah yihiin reer puntland oo ka soo galay soohlinta dhanka somalilan horeyna uga yimi qurbaha dadkan oo aanay ka muuqan wax calaamad ah oo tilmaamaya caabuqa covid nteen sideed qof oo ka mid ah dadkaasi waxay u socdaalayeen gobollada dhexe waxaana lagu wareejin doonaa haddii ilaaha idmo maamulka galmudug iyadoo la raacayo nidaamka caalamiga ah ee karantiinka labada qof ee reer puntland waxay iyana gudanayaan inta u hartay afar iyo tobanka maalmood ee loo qoondeeyey karantiinka guddigu wuxuu diyaariyey goobo loogu talagalay in lagu karantiino dadka looga shakeeyey caabuqa covid nteen ee magaalooyinka boosaaso garoowe gaalkacyo iyo galdugob waxaana usbuucan si rasmiya loogu hirgelin doonaa saddex goobood oo cusub oo kale ah badhan qardho iyo buuhoodle waxaa si joogta ah u socda wacyigelin baaxad leh oo ka socota dhammaan gobolada iyo degmooyinka puntland kaas oo ay tabinayaan tiifiyada iyo idaacadaha maxalliga ah waxaana sidoo kale guddigu sameeyey baro bulsho oo aad ka heli doontaan xogaha rasmiga ah ee la xiriira xaaladda guud ee covid nteen barahaas oo kale ah facebooka iyo twitterka waxaa sidoo kale la sameeyey barta xiriirka dadweynaha deg dega ah oo aad ka wici kartaan telefoonka saddex afar saddex labaatan iyo afar saacadoodna si lacag la-aan ah aada usoo wici kartaan guddigu wuxuu sameeyey akoonno xisaabyo loogu talagalay taakulaynta ololaha ka hortagga covid nteen akoonnadaas oo kale ah bangiga dowladda akoon nambarka saddex afar laba hal sideed bangiga amal akoon nambarka hal eber hal saddex saddex eber saddex afar eber sagaal bangiga dahabshiil akoon nambarka ga ra wa da ama g r w d eber eber eber sideed afar hal hal bangiga salaama sideed eber shan shan laba shan shan hal akoonka sahal waxaa weeye saddex eber lix lix afar eber akoonka iidahabna waxa weeye sideed sideed shan sideed sideed waxaa guddigu ka codsanayaa dadka reer puntland hay-adaha taageera dowladda puntland in ay ka qayb qaataan ololaha lagu ta lagula tacaalayo ka hortagga caabuqa covid nneteen guddigu wuxuu la kulmay hay-adaha warbaahinta waxaana la isla gartay in warbaahintu ay ka qaataan xogta rasmiga ah ee la xiriirta covid nneteen ayna si joogto ah uga qayb qaataan arrimaha amniga wacyigelinta iyo ololaha ka hortagga covid nneteenka guddiga maaliyadda iyo arrimaha maciishadu wuxuu si joogto ah ugu kuurgelayaa awoodda kayd ee maciishada aasaasiga ah isagoo ka isagoo ku kalsoon inaysan jirin wax gabaabsi ah dhinaca kaydka guddigu wuxuu sidoo kale si joogto ah ula xiriirayaa ganacsatada si maciishada aasaasiga aysan kor u kicin qiimahoodu guddigu wuxuu mar kasta la soconayaa dhaqdhaqaaqa xaaladda covid nneteen ee deegaanada kale ee soomaaliya iyo guud ahaan gobolka sida wadamada deriska aada iyo aad mahadsan tihiin warbixintaasi waxay ahayd warbixintii guddiga wacyigelinta guddi hoosaadka wacyigelinta maantay oo ah koob iyo soddonka bisha maarso laba kun iyo labaatan waxaanu la wadaagi doonaa bulshooyinka reer puntland iyo soomaaliyeedba guddiyadii loo loo qorsheeyey in ay qeyb ka ahaadaan guddiga amniga iyo wacyigelinta ee ka hortagga xanuunka covid nneteen anoo ku hadlaya magaca guddiga amniga guddiga amnigu wuxuu si joogto ah u kormeerayaa fulinta awaamirta dowladda dhammaan deegaanada puntland guddigu waxa uu ku wargelinayaa dadweynaha reer puntland kana codsanayaa laga bilaabo taariikhda kowda bisha abriil laba kun iyo labaatan oo maalinta berri ah arbacada ku beegan in ay in ay u hoggaansamaan dhaqangelinta bandoogii muddadaas soconayay kowda bisha abriil ilaa iyo shan iyo tobanka bisha abriil kaasoo ku muddaysan laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa iyo shanta subaxnimo waxaan marka aanu adkeynaynaa dhammaan bulshaweynta reer puntland in ay u hoggaansamaan lana shaqeeyaan laamaha amniga dhaqangelinta go-aamada dowladda laga bilaabo maalinta berri oo taariikhdu ay tahay kowda bisha abriil laba kun iyo labaatan waxaa reeban guud ahaan isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka gudahooda iyo kuwa u kala gudba magaalooyinka iyo gobolada marka laga reebo gaadiidka xamuulka ah ee sida xoolaha raashinka iyo maciishadaha qaybahooda kala duwan waxaa reeban in gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano b lada ee ka howlgala magaalooyinka dhexdooda laga bilaabo kowda bisha abriil laba kun iyo labaatan ilaa shan iyo tobanka bisha abriil laba kun iyo labaatan aysan ka shaqayn karin gudaha magaalooyinka islamarkaana aysan ka shaqayn karin magaalooyinka dhexdooda iyo gobolada dhexdooda gawaarida yaryarka ah waxaa loo ogol yahay in ay qaadaan rakaab aan ka badnayn saddex qof guddigu waxa uu diyaariyey ciidan u gaar ah si gaar ahna loogu wacyigeliyey looguna tababaray in ay la tacaalaan xanuunkan qeybna ka noqdaan dhaqangelinta awaamirta bandooga iyadoo la fulinayo go-aamadii ka soo baxay dowladda puntland waxaa la hirgeliyey in aan la soo gelin karin dhammaan deegaanada puntland hadday noqon lahayd dhinaca hawada iyo diyaaradaha iyo garoomada iyo hadday noqon lahayd dhinaca beriga iyo hadday noqon lahayd dhinaca baddaba qaadka ama jaadka marba sida loo yaqaan waxaa jiray dhumaaleysi qaad ku soo galay deegaanada puntland iyagina waxaa la meriyey go-aamadii laga qaatay oo lagu fuliyey waxaana lagu gubay goobihii lagu qabtay gaar ahaan waxay ka hirgashay magaalada garoowe iyo magaalada boosaaso mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu codsanaynaa in dhammaan bulshaweynta reer puntland inay go-aamada u hogaansamaan maadaama ay ku jirto maslaxadda caamka ah ciidamada puntland meel kastoo ay joogaanna waxaanu faraynaa in ay la shaqeeyaan guddiyada loo xilsaaray fulinta awaamirta bulshadana ay kala shaqeeyaan sidii uu u dhaqangeli lahaa
guud ahaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi sinsaar inta sinkula dareersahay dhinac sanaadan gacanweyn ku jeysadaay cabdinaasir axmed mayow weliba sinkugu tawaana sidaasiyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu